kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee rediyo wisnay toddobaadkan barnaamijku waxaan kusoo qaadan doonaa kulan looga hadlayay sar u qaadista nabadda iyo horumarinta adeegyada bulshada ayaa waxaa lagu qabtay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe guddoomiyaha degmada balcad ahna duqa magaalada qaasim cali nuur ayaa soo xiray kulanka wadatashiga bulshada ee maamulka degmada balcad oo socday muddo shan maalin ah kulanka ayaa waxaa lagu casuumay qeybaha kala duwan oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka culamada ganacsatada dhalinyarada haweenka degmada shirka ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta iyo sar u qaadista nabadda waxbarashada caafimaadka nadaafadda bilic soo celinta iyo horumarinta adeegyada bulshada kulanka intuu socday waxaa sidoo kale diradda lagu saaray sidii bulshada ay u gudbin lahaayeen maamulka cusub cabashooyinka ay qabaan iyagoo sidoo kale talooyin ku aadan horumarinta adeegyada bulshada ay la wadaageen maamulka aragtidooda ku saabsan sidii loo xoojin karo iskaashii ka dhexeey shacabka iyo maamulka degmada balcad qaar ka mid ah bulshadii ka qaybgalay kulankani ayaa sheegay in muhiimad gaara ay sii doonaan horumarinta adeegyada bulshada islamarkaana ay la shaqay doonaan maamulka waxaa la socday kulanka shirka wadatashiga bulshada iyo maamulka degmada balcad waa maalintii sagaaka bisha loo bilowday afar iyo tobanka bisha oo beriyo lasoo xiran lahaa hadii la yidhahdo latashiga bulshada iyo maamulka degmada balcad waxaan la soo kulanay odayaashii ganacsatadii culamadii maanta oo haweenka weynaha degmada balcad oo ininka haweenku waa lafdhabarka degmada waa lafdhabarka ummadda waa lafdhabarka waddanka marka latashigiina iyo iyo taladiina iyo tusaaladiina maanta loo fadhiyaa xog waxsado meesha degmada lagu soo kordhin jira lagu soo kordhiyo horta degmada dhalinyaro badan baa ka jira ha ahaato xagga nadaafadda oo aada iyo aada u miidata waxyaabo badan baa ka jira oo badan dayacaad badan baa ka jirta in dayaca laga ilaaliyo degmada nadaafadda intaynu gacmaha isqabsanayno ka shaqayno meesha biyadayeena aynu iska hagaajino ciid ku shubno meesha tubo galaysan aynu tubo gelino waa wax loo baahan yahay innagoo u dhan bulshada balcad oo u hadlayno hooyooyinka anigoo aan ka kowacay maamulka cusub oo hadda degmada uu cusub yeelileyna waa mahadsanyihiin waxaan rabnaa marka xafaayooyinka baaluur lagu daldalo oo lagu xanaaleeyo meel lagu geeyo inay u yeelaan waana mahadsanyihin anigoo ah faadam cabdikaadir yaasiin dadka meeshaan isku imaaday oo dhan waa salaama waxaa codsanayaa gabdhaha oo agoomanka haystaan gabdhaha garoobaha ah ilmaha lagu dayacay wax la sii deynin xafaayaha iyo dadka biyaha amankiiyo garoobaha wax ilmaha lagu daneynayna in wax loo qabto biyaha oo dilaacadda xafaayooyinka in meel la saaro intaasaa codsanaya ugu dambeyn sheekh axmed daawadaad
ustaagna keenay in aan ka hadalno qof waliba fikradiisa iyo muxuu ahaay sidii degmada horumarkeeda iyo bilicdeeda looga shaqayn lahaa maadaama bilihan u socdeen kulamo isdabajoog ah oo ka soo bilaabatay sagaalka bisha sideedaad laba kun shan iyo labaatanka wuxuuna ugu okaan doonaa afar iyo tobanka bisha sideedaad hadduu ilaahay subxaanahu watacaala noo idmo aan soo gabagabayn doonaa qof walibo fikradiisana waa noo muhiim qof la dhaliilaayo ma jirto qof la dhahaayo ma jirto maxaa warkaan u tiray qof walibo fikradiisa waxa- muhiimay noo tahay maadaama aan ku jirno fikrad aruuris marka waxaan rabnaa hadduu ilaahi subxaanahu wa tacaala inoo idmo bilitool afar iyo tobanka inaan iska soo gabagabayno mataqaanaa kulamada maalmaa noo socday oo culamaauldiinka ku jireen oo ganacsata ku jireen oo odayaasha dhaqanka ku jireen ururta haweenka ku jireen in aan ku kulunno howlkan oo maalmahan ka socday kulamo looga hadlayay degmada balcad kulunkaasoo ahaa wadatashiyo ee bulshada iyo maamulka degmada balcad ay kula hayeen sagaalka bisha laga soo bilaabo ayna ku ku eg tahay afar iyo tobanka bisha sideedaad laba kun labaatan iyo shanta haddii ilaahay raad inaan soo gabagabayno biritol oo khamiista ah oo noogu balansan guddiyada ama mataqaanaa isheeg dhaqanka iyo muxuu ah culimaaudiinka iyo ganacsatada maadaama maalmahan aan la soo qaadanay gunaanudkina waxaan ka rajaynaynaa inuu ka soo baxo eh, natiijo aada u fiican
maamulka degmada waxaan fariin u dirayaa ama aan rabaa inaan weydiiyo su-aasha ugu horeysa ah ma jirtaa qorsho kaga aadan dhisida dugsiyo baahiyaha gaarka ah maamulka su-aasha saan rabaa inay iga jawaabaan oo waxaan ognahay dugsiyada degmada ku yaala dhammaan inay wada yihiin dugsiyo oo maxaa lahay si dadka aanan baahiyaha gaarka aan qabin ee wada dhigtaan ayna ka wada midaysan yihiin ama kan baahida gaarka aan qaba iyo kan baahida gaarka aan qabinba ay ka wada siman yihiin rabaa inaan ka hadlo mise wareygay ku darsado dhinaca caafimaadkan oo ka hadlaayo sida kuman hadda u jeedno ka degmo ahaan isbitaal inuu haysanaa xitaa qabiimo loo sameeyo laakiin waxaa ku rajeyn lahaa in lagu daro dhanka caafimaadka maskaxda kaas oo qofka keliya caafimaad loo aqaano oogada jirka in laga fiiriyo so waxaan rajeynahaa caafimaad maskaxiya dhan walba inaan u dhamaystirno madaxda iyo maamulka iyo ka qayb- ka qaybgalayaasha inay wanaagsan yihiin maamulka waxaan ka rabaa ilmaha yaryar oo dhalinyarada meelka ugu sugaaye oo casriyayaasha ah inay meel u yeelaan ay wax baraan tan kale waxaan rabaa tan kale waxaan rabaa waxaan rabaa dhalinyaro badan oo waxaan arkaa oo dhahaayo habeen walbo xaafada cilmi maaha marka anigu waxaan u sameeyey xaafid walba hadda waxaan sameeyey saddex waax waax walba dhallinyaraa u sameeyey dhallinyaradaas wax dhibaato iyo haddii arkaan siday anigu ugu soo xiriiraan anigana maamulka ugu sheego marka waxaan jeclaan lahaa habeenkii marka waxaan jeclaan lahaa habeenkii amniga degmada balcad aniga iyo dhallinyaradeenaba inaan si fiican ugu shaqeyno maamulkana garab ay ugu siiyaan waxaa idinka qorshaysan haddii aan eegno dhanka caafimaadka biyaha aan isticmaalno ma ahan biyo nolosheena u wanaagsan biyahana waa nolosheena ayaan ku tiirsannahay biyaha waan cabnaa raashinna waan ku karsannaa laakiin ma ahan biyo hadda aan isticmaalayno biyo hadda caafimaadkeena u wanaagsan maxaa idinka qorshaysan marka biyaha inaad wax ka bedeshiin
waan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga oo muhiimka ah maalmahan waxaa socday shirar waxaa la socotay maamulka degmada balcad waa maamul oo cusub oo ordun ah mar walba oo maamulku isbedel dowlada dowladaha hoos loo gaadajiyo bulshada loo gaadajiyo waa inay isbedel ay ay ay wanaagsan ay u dhacyo isbedelkii aan anaga maanta qayb ka nahay sida sida uu siduu isbedel u dhici lahaana iyo waxqabadna waxaan go-aansanay oo gudoomiyaha degmada balcad ahna duqa magaalada qaasin calan nuur iyo annagoo garbihiisa oo go-aansanay inaan bulshadii dib uga celino talooyinka iyo tusaalooyinka iyo fikirkooda inaan ku shaqeyno si ay qayb ugu noqdaan horumarka degmada balcad si looga guuleysto haddii aan la guuldareystana ay- ay- ay mid la kugu noqdo mid lagooga noqdo oo cid gooni aan la aamin waxaa la kulanay sagaalka bisha anshurka furmay
waayo maxaa yeelay ee, maanta waxaa waxay noo tahay sharaf weyn in ay ka soo qayb galeen kulamada maalma aan socday oo wadatashiga ahaa oo u dhexaysay bulshada reer balcad maanta inay kaalin maalintooda ay ahayd culimaaudiinka degmada balcad waana ku mahadsan yihiin qof walibo raalliga iyo fikradda oo ka hadlay waa muhiim ayay noo tahay waayo maxaa yeelay qofka bini aadan waaye waa qaldoomi karaa waana saxmi karaa waxaan ku qaldanahay nolosheedana aaday u fiican tahay oo xumaan u arkimayn waxaan ku saxannahayna waa hor u socda waa ku ammaananahay marka waa mahadsantihiin insha allahu tacaala
waxaan idinkaga mahad celinayaa ajiibidda aana soo ajiibteen iyo imaatanka aa inoo timaadeen iyo shaqooyinka iyo daraas- daraasadaha iyo shuquulka aad aheedeen aad ka soo baxdeen ajiibadda aad soo ajiibtay maamulka dowlada balcad oo idinku yeeray wadatashiga kulanka wadatashiga oo socda maalmahan oo bulshada lala yeelanayo maamulkii maamulka maamul cusuba la sameeyey maamulka hore wuxuu ahaan jiray maamul soo magacaabay maadaama maanta tii hore laga baxay oo mid kale la galay oo isbedel ka dhacay degmada isbedelkii marka waxaa la rabaa in lala jaan qaado sidee loola jaan qaadi karaa mar walba oo oo- oo- oo maamulka oo hoos u daadego no shacabka u daadego waa- waa horumar iyo isbedel Eh, maadaama ay- aan ka nimid bulshada eh, dhexdeeda oo idinka aad ka mid tihiin eh, ahaan go-aan samay oo guddoomiyaha degmada balcad ahna doqa- doqa degmada balcad eh, qaasim cabdi nuur eh, oo isna go-aan samay inuu lagu hogaamiyo eh, isbedel cusub iyo horumar degmada Waxaan- waxa- waxaan rabnaa marka inaan talooyinka degmada eh, balcad sida qaabka loo horumarin lahaa inaad taa naga siisaan tusaale naga siisaan talooyinkiina iyo tusaalooyinkiina qof walba fikirkeedana waa la qoraa waa la diyaarinaa iyaana kule lagu shaqayn doonaa cid walba waxa ay- ay tale ay fikir ay go-aansato marka wadajir iyo wadatashi aan ku shaqayn doonaa taladeena iyo siyaasadda guddoomiyaha oo degmada balcad oo lagu hogaaminayana waa sidaas marka qof walba waxaan rabnaa marka inay ay- ay- ay- fikradiina iyo talooyinkiina aada na siisaan
aada iyo aada ayaan u mahadcelinayaa maamulka maadaama intaan majmacan oqeyda ay soo kulmiyeen anka siyaasad ahaan kuma jirno horta mundad iyo loo kaco fikirka inuu loo xoog u gaaban yahay diinta islaamka sidii kor loogu qaadi lahay diinta islaamka iyo ahalkeena sidii kor loogu qaadi lahay fikirkeena halkaas ugu gaaban yahay amaa uu soo arooriyey waa macalimiin iyo mashaayikh marka inay arday ay waxbaraan ay tarbiyeeyaan ay tacliimiyaan fikirkooda halkaas waa tabaaraka watacaala culammada sidoo sheegay waa sheekh cabaas in talada laga weydiiyo diinta waxaadha nabigana wuxuu ku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yowm alaakhir haddii la tago waxaa layidhi markii la su-aalo ummadda waxaa faanuus u ah ay jawaab weydiihayaan culammada aakhir haddii la tago dadka marka la weydiihayo oo ilaahay wax weydiiyo waxay u jeesahayaan aa layidhi culummada culummadaa faanuus u ah ayagaa u jawaabaya marka waxaa rabaa marka mid- midda adduunyahaba ka sii daraan markay sidaa noqoto shuurada markii laga hadlaayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam asxaabta waa la shoori jiray weliba shuurada midda ugu weyn oo la shoori jiray in la shuureeyo shareecada islaamkae ku soo aroortay waana ku caddahay waxaa laga rabaya hadday maamulka ay bilaawayaan inay wax la shuureeyaan dhaqan waxaa ka horeeya sheerar badan ayaa socday seminaaro ayaa socday shirka wadatashiga degmadana wuxuu ka soo baxay ama doodda ugu badneed ayadoo kooban dadwasaqabiicadoow ayaa la siiyey qof kastoo islaam ah ama meel kastoo la isugu yimaado ama qaado bun oo lagu dirto ilaahu nabadna sidaa lagu duceystaa awalan shacabku waxay xooga saareen ama bulshada qodobadii hadda la soo qoray in nabadda degmada waa ka jirtaa guddoomiyahana waa ku dadaalay in laakiin nabadii lasii xoojiyo oksigeedii mar walba waa yaallaa oo laqadana lagu duumin nabad waa fiicantaha iska seexo sulxiga kuusoo dhaqaaqay iyadana oo nabad ciisan jirin qof kasta oo hadlo hadalkiisa waxa kusoo biyo oo kusoo biyo shubaha gudoomiyaha degmada
waxaad ahaatay inowr ilaahay ummadtii u khayr badan ummadihii oo naga horeeyey oo todobaatanka aan ummadii toddobaatan aan ka naha tii u khayr badanaad tihiin u yidhi maxaa yeela taamuruuna bilmacruufi macruufkaad fariisiin u yidhi waa tanharuuna cani munkari munkarkana waa reegaysin wa tuuminuuna billaahi ilaahayna waa rumaysi iimaankuna qofka iimaanka sifaad badan uu leeyahay oo qur-aanka uu rusaay marka soo kulanka intaan meeshan kusoo kulmeen oo muhimkii degmada balcad dadkii yar muhimka ahayo amba ahay saldanadii ahay oo wilaayada haystay de mid diimeed tahay hadday meel cilmi tahay mid caqli hadday tahay iyo mid kaleeto oo suldaaniyada waa muhim in oo leesucaq la celiyo muhim waayo
anaga waxaan ku faraxsannahay shirkii oo noo bilowday ayaan hore oo maanta gabagabadiisa aan joogno wixii tala ah waa la wada qaatay maamulkeennana waa ku mahadsan yahay haddii noola yeeray oo noola dhahay odayaashii dhaqankii oo shalay wax saxiixayaasha ahay iyo kasoo qaybgalayaashii taladii degmada balcad wax baa ku leedihiin go-aankiinaan ku shaqaynaynaa haddii maamulkayna la dhahay maamulkaynu waa mahadsan yahay waa laga hadlay wax walba wadatashiga degmada iyo madaxda oo maantay ka soo gabagaboobay waxaa ka soo baxay kulamo xasaasiya xagga caafimaadka waraabka nadaafadda iyo waxyaabo badanoo lamida marka maamulka waxaan ka rabnaa shirkii wixii ka soo baxay inaynu ku dhaqaaqno oynu fulino arrintaynu ballan qaadnay nadaafadda ha ahaato ha ahaato nabadgelyada aynu kala shaqayno ciidamadeena aynu kulligeen saynu u leenahay baynu kala shaqayno inaynu balan anagu waxaan ballan qaadnay shalay too adaan nabadulka haweenka inaanu maalinta sabtida bilaabayno nadaafadda magaalada marka waxaan ka codsanayaa maamulka iyo sharafta leh inuu noo tixgeliyo wixii ka soo baxay shirka
maamulka degmada waa umaad celihaynaa horumarka iyo bilixda uu ka wada degmada runtii waxaa ognahay maamulka asoosaanul islam inuu sameeyey horumaro badan oo ka mid yihiin garoonka degmada balcad iskiisa uu ku dhashay gudoomiyaha waa umaad celihaynaa iyo howlo badan oo ka qabtay degmada runtii maanta talada haddii loo soo celiyey shacabka iyo culimaadiinka dhallinyarada loo soo celiyey intaas iyo inka badanaa ka suganaa haddii ulaa yaraa reer balcadna waxaa lagu yaqaanaa inay ilaafsadaan wixii loo sameeyo marka waxaan rajaynaynaa haddii ulaa yaraa howlo badan inay noo qaban doonaan maamulka cusub wixii tala iyo raaliya waa la qoray waa la soo jeediyey wakhtiga aad iyo hor darteed waxaan leeyahay maamulka waa mahadsantihiin
gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey ahamiyadda kulankaanu u leeyahay bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmada balcad aanteeda ee ka qayb qaadatay shanta maalin waa tashigii ka socday howlkan qof walbo hadalkeedii iyo fikradeeda qiimaa leedna ugu mahadceliyeen insha allahu waxaan rabaa inaan idhaahdo warka intiisa badanba waa la dhameeyey muhiimadda waxa waaye wixii shirkan ka soo baxay sida maamulku u fuli lahaa ama uu usoo qaabay lahaa waxaan rabaa inaan intaas u gudbin qodobo waxaa ku jira aada iyaan iyo anfacay ama bulsho ahaan inay bulshada ka timaado annaga aada u danayayna maamul ahaan maxaa yeele annaga maamulaan nahay culimada daawir ka hadlayna sheekh cabaas ayaa weliba si gooniya u hadlay annaga maamul markaan nahay inaan laga balcad nahay guud ahaan halkaas ayaan kusoo gebagabanayaa dhegaystayaal barnaamijka horumarinta nabaddii maamul wanaagga ee rediyo isnaayo toddobaadkan aan kusoo qaadanay kulanna ku saabsan nasar u qaadista iyo horumarinta nabadda iyo sidoo kale horumarinta adeegyada bulshada oo lagu qabtay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe intaana markale kuma doono barnaamijka mid lamid ah nabadgelyo Yeah.